weli waxaa la baadigoobayaa laba wiil oo ka mida saddex carruur soomaali ah oo la waayey maalintii talaadadii carruurtan oo ay da-doodu tahay laba iyo toban sano jir iyo afar iyo toban sano jir ayaa dib waxay ugu soo noqon guryahooda kadib markii ay iskoolka aadeen maalintii talaadadii mid ka mida saddexda carruurta ah oo ahayd gabar ayaa la helay habeenkii xalay iyada oo badqabta laamaha ammaanka magaalada qaahira ee dalka masar ayaa weli waxa ay baadi goobayaan labada wiil ee maqan sida uu kusoo warramayo wariyahayaga magaaladaasi qaahira xuseen cismaan saxnuuni gabar ka mid ah saddex carruur oo soomaali ah oo la waayey ayaa la helay kadib markii ay ciidamada amniga masaarida dadaal badan ay ku bixiyeen baadigoobkooda saddexda carruur ee soomaalida ah oo isugu jira laba wiil iyo gabadh oo laba ka mid ah ay walaalo yihiin ayaa dib ugu soo laaban waayey guryahooda magaaladan qaahira ee degmada nasri city kadib markii ay aadeen iskuulka kunsulka safaaradda soomaaliyeed ee dalka masar ismaaciil cabdi oo aan qadka telefoonka kula hadlay ayaa ii xaqiijiyey in gabar ka mid ah carruurta soomaaliyeed in ciidamada amniga ay soo heleen
carruurta horta sida lagu waayey waa wax markii hore waxaan u haysanay sida aanu ku maqalnay sheekada ama nalagu soo gaadhsiiyey in carruurta la afduubtay laakiin arrintaasu dhab maaha carruurtani way kala lumeen sidii caadigu ahaydna subaxii markii dugsiyada loo kallahayey waalidkood waxay saareen gaadiidkay isticmaali jireen dabeetana markii ay iskuulka u dhowaayeen ayaa gabadha ugu roon waa laba wiil iyo gabadh gabadhii baa waxay tidhi waxaan doonayaa in halkan aad nagu dejiso lacagtiisii bay siisay dabeetna wax yar ka bacdi waxay tihi waxaan u baahanahay meel halkana u dhoweyd oo ayadana aan u malaynayaa kulliyadda ashar inay tahay ayay tihi waxaan rabaa inaan isticmaalo muqsulaheeda marka halkan iigu suga dabeetna waxaa dhacday inay ku soo daahday dabeetna carruurtii ayagana inay iska dhaqaaqeen oo malaha is yidhaahdeen gabadhii way soo baxday ee idinkaan arkaynin sidaasay ku kala lumeen markii dambena waxaa dhacday in gabadha ay dad heleen wakhti dambe oo ay tahay habeennimo ah dabeetana ay iska seexay yidhaahdeen subaxii baannu dadkaa waalidkaaga ku wacaynaa markay u waceenna booliskii baa ay ogeysiisay hooyadood booliskii baa yimid gabadhii waa la kaxeeyey booliskaa lagu hayey marka hadda gabadhii hooyadeed waa laysku geeyey laakiin labadii wiil baa maqan wiilashiina hadda waxaanu annaka iyo booliskuba waxaanu ku heshiinay inaan isla raadinno oo meeshii gabadha ayna geysay ee tila halkana iigu dambaysay inaan dadka weyddiinno sawirradoodiina maarta waa loo qaybiyey safiir ilyaas sheekh cumar danjiraha safaaradda soomaaliyeed ee dalkani masar ayaa xiriiro badan la sameeyey saraakiisha sarsare ee amniga masaarida isaga oo ku booriyey in ay dadaal badan ku bixiyaan sidii loo heli lahaa carruurta soomaaliyeed ee weli la weysan yahay safiirku waalidkoodii buu ugu yeeray safaaradda wuu waraystay xaaladoodu siday tahay iyo siday maxay ka ogaayeen iyo goortii ugu dambaysay kabacdina waxa weeyaan wuxuu u xil saaray sidaan kugu sheegay baa qareenkaa safaaradda u qaabilsan ama jaaliyadda soomaaliyeed u qaabilsan arrimaha qadiyadan oo arrimahan oo kale ah marka ayadiina insha allah waxaan rajaynayaa in lagu guulaysan doono meelo badanna wuu la hadlay wa safiirku oo ah hay-adaha nabadgelyada qaabilsan amniga marka insha allah iyadana waxa weyaan wixii ka soo kordha waa ogaan doonaa waxaan samaynay aniga iyo qareen ay safaaraddu leedahay waxaanu toos u abbaarnay steeshinkii gabadhii baanu aragnay waxaan kaloo aragnay maxay ahayde saraakiishii ku hawlnayd hawshan markiiba waxaanu samaynay marka ugu horraysa maxdar baanu ka qornay see wax u dhaceen marka hadda waxaa weeyaan waxaa lagu jiraa hawl sidii loo heli lahaa labadii carruurta ahaa insha allahna markii aannu helno ama warkooda naloo soo ogeysiiyo waa idinla soo socodsiinaynaa marka insha allah ilahi waxaan rajaynayaa ayagoo nabad qaba in la heli doono dalka masar oo ah dal nabad ah ayaa haddana waalidka masaarida si weyn ay u ilaalsadaan caruurtooda halka waalidka soomaaliyeed ee ku nool dalkani intooda badan ay dayacaan caruurtooda ayagoo iska aamina darawal mooto bajaaj ama tugtug xuseen saxnuuni v o a qaahira